kulankan oo muddo dhowr maalmooda socday ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka yareeye hoostaga degmada dhoobley ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose kaasoo labada dhinac ay uga wada hadleen qodobay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa halganka karanka kiyaanka haysta qaybu ka mid ah gobolka iyo maamulka kusafka ee uu hogaamiyo axmed madoobe odayaasha dhaqanka beesha maxamed zubeer iyo wilaayada ayaa u lafaguray dhammaan qodobadii shirka waxaana laisku raacay in la xoojiyo dacwada iyo in lasii laabalaabo doorka dagaal ee beesha oo ka mid ah beelaha taariikhda ku leh la dagaalanka gumaystaha ku soo duulay dalka suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobadii ugu waaweynaaye shirka aljihaadu fii sabiiliillaah reerkan oo si gaara ugu abtirsada ee jihaadka bariga afrika ee gaalada nasaarada lagu hortaagnaa boqolaal sano wax ku dhow qaybli wax ka qaadan jiray maantana sidii uga qayb qaadanaya inuu sii labalaabo oo sii saddex laabo oo doorkii lagu yaqaanay uu sii adkeeyo beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maarataayey ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maarataay ay mujaahidiinta hoyl iyo hooba ula garab taagan tahay maarataay dhulkeedana ayna ka jirin wax la yidhahda macawisneey iyo wax la yidhahda jaajuus iyo wax la yidhahdo maarataay wax muslim muslimiinta lidka asdanba una ka jirin mar hore iyo mar dambaba ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waa fadli dheeraada iyo masiyo iyo sharaf oo ilaahay dadkan maarataay uu ku manaystay beeshuna ay ku ammaanan tahay waana sii ballanqaadayna inaan sii dadaalno oona garab istaagayna maarataayey wiilashanada mujaahidiinta ilaa maarataayey saliibiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo iyo murtadiinta kabaqaadyada u ah wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dardargelisay kor u qaadidda dowrka qabaa'ilka ay ku aadan halganka iyo horumarinta dacwada waxaana dhammaan kulamadaasi dhacay ka soo baxay qodobo laisku waafaqsan yahay kuwaasoo qaarkooda dhaqangelintooda bilaabatay